wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay shir looga hadlayo arrimo ku saabsan hirgelinta axdiga haweenka kulanka oo ay kasoo qayb galeen haweenka ku nool degmada kismaayo iyo odayaasha dhaqanka ayaa looga hadlay muhiimadda hirgelinta axdiga haweenka wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland marwa cadar cabdulaahi ismaaciil juraati ayaa ka hadashay muhiimada shirka looga hadlayay arrimaha haweenka iyo sidii loo horumarin lahaa waxa ayna sheegtay in shirkani uu daba socdo shirar maalmahanba ka socday magaalada kismaayo maanta inaan u taagannahay qaraarkii qaramada midoobay oo soomaaliya ay ka mid tahay ahaa saddex iyo toban lambarka shan iyo labaatan qodobkaas oo ka hadlaya in maaragtay nabadda la xoojiyo in maaragtay annaga aan ka mid nahay qaramada midoobay annaga qaraar kasta oo qaramada midoobay ee qaadata waxay toos ugu imaanayaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxaan maaragtay maanta aan u taagannahay waxa weeye waan sii socon doonaa shirka maanta iyo kii shala daraad aan qabanay midna ma ahan wuu isdaba taagan yahay qayb kale oo ka mid ah shirkan laftirkiisa ka midana hadda hoteelka qaybtiisa kale ay ka socotaa shirarka waxay wasaaradda soo qorshaysay waaye wasaaradda haweenka jubbaland ayaa maalmahanba magaalada kismaayo ka waday shirar isdaba jooga oo looga hadlayay sidii arrimaha haweenka loo horumarin lahaa korna loogu qaadi lahaa wacyigooda